kulanti wanaagsan dhegeystayaal iyo dalkiinba kuna soo dhawaada shabakada wararka ah ee qurba jooga soomaalida somaali diaspora news dot com dhegeystayaal sidoo kale ha moogaanina inaad naga soo booqataan qurbajoog dot com waa dabciga siyaasiga u hamuunka qaba hanashada kursiga ugu sarreeya ee dal laba hogaamiyo waxa uu ku hadlaa xilliga uu loolanka ku jiro inuu isu taagay wax ka qabashada baahiyaha adeega bulsho ee maamulka xilligaa jooga uu ka gaabiyey wax ka qabashadooda waxa uu soo bandhigaa dhaliilaha iyo boogjale ah xukunka uu mucaaridka ku yahay uu leeyahay waxa uu damqaa nabarada ummaddu qabto ee cid baanata doonaysa waxa uu sheegaa wax kasta oo uu arko inay bulshada ugu soo dhaweynayso kana fogeynayso cidda uu kasoo horjeedo xusuustiisase kuma jirto in saxaafad madax bannaani ay hadhow la daba joogto xisaabtan soona bandhigi doonto dhawr kasta oo beerlaxawsi ahaa oo uu shicibkiisa u jeediyey somalilan mucaaridada noocanhi kama marna in yaraynu dib ugu noqonno xilligii uu dalka ka socday ololihii doorasho ee madaxtooyada ee qabsoontay lix iyo labaatankii bishii juun laba kun iyo tobankii iyo tusaalaha maanta jooga waa xisbigii ugu tunka weynaa mucaaridka wakhtigaas waana xisbiga kuumiye waxay goob kasta iyo fagaaro kasta oo laysugu yimaado dhagaha ummadda ka buuxiyeen inay isbeddel buuxa ku samayn doonaan dalka idilkiis musharaxii jegada madaxweyne haatanna ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxa uu meelo kala duwan ka sheegay inay mudnaanta koowaansiin doonaan haddii hogaaminta ay ku guulaystaan inay wax ka qaban doonaan tahriibka oo noqday aafo qaran islamarkaana ay samayn doonaan shaqo abuur inay biyola-aanta hargeysa iyo tadalka intiisa kaleba ay wax ka qaban doonaan inay soo dhisi doonaan xukuumaddii ugu tirada yarayd uguna tayada badnayd inay la dagaalami doonaan musuq maasuqa inay isu furi doonaan shirkadaha isgaarsiinta ee kala qoqoban ilaa maanta in xisbigooda uu yahay ka keliya ee aaraada iyo dhaliisha aan lagu kala tegin hadda garo oo waxa arrintaasi ay sahaysay guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee xisbigaasi mudane cabdiraxmaan cabdulqaadir ma dafiri karno waxyaabaha ay dowladdu qabatay balse qodobadan iyo kuwo kale ayaa u muuqda kuwo ka hor yimid ballanqaadkii ay ku hanteen quluubta shacabka u oomanaa isbeddel iyo waxqabad dhaba dhegaysta ballanqaadyadan markaad maqasho maxaa la qabtay mase la odhan karaa axdigii ballanfurka shabakadda qurbajoog dot com ayaa halkan idiinku soo gudbinaysa ballanqaadyadan oon rumoobin iyadoo qaybo kalena aad dhawaan maqli doontaan
بالبداية وكتب كده هي فهيدا قدام كريقة بالناس كريقة وعقوتي حدثي مثلها بأهمية سوريا تركب الرجلاء تنتخب بها حتى هي أخواتها تنتخب من الدعوة لحملات الثابتين ولا أقومات تقوى بقي لواطن سبشرة وزير يوزير كريقة taasoo salka ku haysa ballanqaadkii dagaalka cudbada kulmiye xukuumaddan waxay noqonaysaa xukuumadihii ugu tirada yaraa ee somaliland soo mara waxayna ka yar tahay xukuumadda xilka lagala wareegin boqolkiiba konton walaalayaal waxa aan la dafiri karin inay somaliland ay inay baray يتبدل يتبدل كرة كمان جاده كلية حتى ترى كل ما كان مكف كل سلا قرب ما فا يعني إتانا هاي كل يتبدل كات بشكل لقى لقى قوي سلينا إنه يتبدل إنه لما فا يحجعان عن جنته حبي وحيدات جعارة وقلت قلت في حبي إلى النار مرية وبالتالي في رتاها لعنت مرة التجل إمامها
haddana ciidu ku soo gelin waxay u dirtaan madaxa iyo kula u dirtaan mooye wuxuu gudihiisa soo galay yidhi amar baa dawladdu nagu siftay inaan albaabada soo xirno taasi waxa weeye waa distoorjebin waa sharci jebin xisaanad buu leeyahay guryiga madaxdiisu ay leeyihin xaq uma lahayn sharcin uma laha dawladda iyo boliiska iyo ciiradtoon xaq uma laha inay gudahooda u gasho waxay ugu maqaalaha oo weliba aan maqlay iska dhaaf cid kale muxuu ahay ciidankii ilaalinayey madaxda baarlamaanka nafsigoodii in laga qaada iska soo baxa albaabka tallaabada markuu taliyin ciidanka bolisku joogo amarada xaynkaasa bixinayo wuxuu cadaystay amar baa madaxweyne ugu siiyaada waxa u hayo waa maxkaranka marka macisaarad baa hadhnay ma xor baa hadhnay ma golaa hadhay ma dimuqraadiyad baa hadhnay ma nabadgelya hadhnay
waxaa shacbiga reer somalilan meel kastoo ay joogaan iyo bulshada caalamkaba ku wargelinayaa in golihii wakiilada ee jamhuuriyadda somalilan ciidan qabsaday sidaa ka warqabteen ciidankiina la soo badiyey tiradiisa waxaa kaloo si wararku sheegayaan dhammaan ciidamada ammaanka oo ku jiro ciidanka qaranka la howlgeliyey saaka si loo dhammaystiro haysashada golaha wakiilada iyo caburinta shacbiga reer somalilan golihii xasaanadiisii iyo awooddiisii dastuuriga ahaa waxa la wareegay xukuumadda oo maanta goluhu wuxuu siday ugu talagaleen u ka mid yahay xukuumadda somalilan maadaama xaaladdaas ku jiro oo golihii la haysto oo ciidankii aan watay imbiria lagu joojiyey maanta lana amray in hubkana ay dhigaan lana xidhxidho saaka waxaan shacbiga u sheegayaa golihii inuu furmay saaka ahayd xaaladdaa uu ku jiro goluhu inaanu ku furmi karin ilaa loo soo celiyo xorriyaddiisii iyo xasaanadiisii dastuuriga ahayd
golaha baarlamaanka iyo golaha wakiiladu hawshiisu uu madax banaa yahay isaga ku shaqul leh wixii nabadgelyada ku saabsanse waajiga xil baa ka saaran dowladda ay waajib tahay meel kastaba aatee ama golo gudyaha noqoto ama dibad ha noqotee inay ilaaliso laakiin waxaa golaha gudihiisa ah iyagaa u xil saaran shaqadooda iyagaa ku shaqul leh hawshaana waxaa laga sugayaa golaha oo wakiiladooda o dhan baa laga sugaya waa khalad in guddoomiyuhu maalin kasta uu nagu eedeeyo inaanu faragelin ku hayno golaha
golihii xasaanadiisii iyo awooddiisii dastuuriga ahaa waxa la wareegay xukuumadda oo maanta goluhu wuxuu siday ugu talagaleen u ka mid yahay xukuumadda somalilan maadaama xaaladdaas ku jiro oo golihii la haysto oo ciidankii aan watay imbiria lagu joojiyey maanta lana amray in hubkana ay dhigaan lana xidhxidho saaka
waxa ugu baqaala ah oo weliba aan maqlay iska dhab cid kale muxuu ahay ciidankii ilaalinayay madaxda baarlamaanka lafsigoodii in laga qaada la iska soo baxay baabka tallaabada markuu taliya ciidanka bolisku joogo damarada caynkaasa bixinayo dowr cadaystay amar baa madaxweyne ugu siiyaa
ciidamada ammaanku waxay u xilsaaran yihiin ilaalinta ammaanka cid ay iska eryanayaan iyo cid ay xumeynayaan iyo cid eryanayaan toona ma jirto laakiin cidna u adkaysan mayso dowlad ahaan wixii sharciga ka hor imanaya ee sharciga burinaya ee nabadgelyada waxyeelaya waajibka iyo xilka qaranka iyo dowladda saaran waa in alaasoo tallaabo ka qaato intaa wax dhaafsiisan oo ummadda lagula kacayaa ma jirto waana ka xumay wixii khasaare iyo dhibaato ka arrintaa xildhibaanada xasaanada ay leeyihin xildhibaanadu inay falgaraysta ku dhaqkacaan ma aha inay sharciga kaba weyno xildhibaanadu xildhibaanada la iska raadsada ma aha xildhibaanada ixtiraam iyo qadarin bay mudan yihiin waana la ixtiraamaa laakiin wixii sharciga ka gudba ee ku xadgudba dee sharciga kaba weyna
ummadaaku dirate ku dirate digir gacanka maare ummadaaku dirate ku dirate digur gacanka maare
taas waxa weeye waa dastuur jebin waa sharci jebin xisaanad buu leeyahay gurigi madaxdiisuna ay leeyihin xaq uma lahayn sharciga uma laha dowladda iyo boliiska iyo ciidamatoon xaq uma laha inay gudahood u gasho
Yeah.
وانا وبعدين كلامي حزبنا معاه وقادم شعبي حزبنا معاه شو حيث ومتكو حزبنا شعبي دو بشوفه شعبي يتكو بيهن شعبي دو هاد بارو ما نقرنا كلامي كأنا قادمي أول ما سلمي ده يعني كل مجتمع لما أرسل ترحل إلى يعني كل كلامي شعبي وقيت في البلحة قولا ضدك الرؤوس وبحي هرقيت أني شغلي أنا يلا نبتقي نبتقي حمر دحش وانذبح حلو بيسن هذا حزبين معاصي وكوه قامية شعب والبريكي ستين بعدد بعدد موجين marka waxa weeye talaabada ka qaadno oo aan ku shirayno waanu aan ku noqdo aan aan ka wada shirayno hadda weey taasi maanta waxay muujinaysaa ayaan darro ciidamada loo adeegsanayo in dulmi lagu lagu lagu amriyo waxaa jira waxaan u qaadana inuu yahay abad cilmi madaxweynaha soo suga yimid waxaanu leenahay madaxweyne waxa lagu xadlacdaa ma jirto xilka soo buji waan lugaynayaa waan baxayaa waan soconayaa inta kale halkaasaa soo lugeeyey ciidamadaada amarkii waxaad fulinaysa fuli waa dulmi waa boob waa dhac aniga iyo ummadda iyo shacbiga soo nakaaba qamayno lugaynana oo waanu soconaynaa oo mudaaraad joogtaan usoo baxaynaa oo mar walba usoo baxayna aan xaq u leenahay oo dastuura u leenahay annagu nabadda jebin mayno adigu siday furan tahay u dhaqano waxaanu furaynaa keliyaasha tviyada iyagoo dee xeerka loo samaynayo ee ka qoray dawladdu leedahay ee iminka shaqo kale ma qabto annagu baana laga xaayaa wax alla wax kanu leeyahay haddaad tv-ga dawladda furato iyo redio hargeysa shaqo kaleba ma laha waana qarab baa lagu sheegaya laleeyahay
doon mayno parlamaanku taalan dooni mayno waxaan doonaynaa barlamaan qoor isugu jirto waxaan doonaynaa barlamaan ka imateen horyaale waxaan doonaynaa barlamaan ka boqayn horyaale waxaan doonaynaa sabu sharciyo maaha sabu xisaabtamaan yuri
mirad male mirad male yela law dun moga mirad male mirad male yela law dun moga halkan waxaa ka socda wax layna xukunka degdega guddiga nabadgelyada dadka xidha madax marka soo xidha xidha xidha xidha
ayaan darra maamulka maanta daahir yaalakahay arrimaha hableene maanta maamulka jira wuu ku fashilay wax ka bedelka siyaasadda qaabka loogu dhaqmo siyaasadda loogu dhaqmo marka anagu halkaa daliil fara badan baanu ku aragnaa waxaanu ku aragnaa maxaa wax qabasharaad fara badan baanu ku aragnaa annagu maanta haddaan xisbiyada mucaaradka ka nahay waxaanu soo aragnaa cidda maanta nabadgelyada iyo wadajirka ilaalinaysa inay yihiin xisbiyada mucaaradka inay yihiin waxaanu ku shaqaynayna taana weyn
arrimo crisis keenay ayaa dalkii ka dhacay oo ah qaabkii dimuqraadiyadda iyo sharcigii distoolka loogu talagalay wuu ka bayday wey oo cid nidaamkii dalka u dhisnaa dowladda maanta ka dhisanay mid bay tala kusii wey markaas dadweynow waxgaradkiiow madaxdhaqameedyadiiow mutacalimiintiiow rag iyo dumar ma laha maxaynu yeelnaa su-aasha halka tidhi horta taase
saxaafadda xukuumaddu waxay ku timid hannaan dimuqraadi ah iyo doorasho xor iyo xalaal ah waxayna mar walba ixtiraamaysaa xuquuqda iyo xorriyaadka asaasiga ah ee xorriyata qowlka aniga waxaa igu taqaaneen inaan mar walba difaac xorriyadda saxaafadda iyo madaxbanaanida ku firka muwaadinka maantana waxaan taaganahay waan dalkeenna ku hogaaminayaa dhaqankaas waxaan dulqaad u leenahay dhaliilaha toosinta ee naloo soo jeedinaya
Happy rag mane, happy rag mane, yela lau dun mora. Happy rag mane, happy rag mane, yela lau dun mora.
sanadkaa maanta xisbiga cudurka orta xarki ugu leysa waxay doonayaan inay ka kalgashaan doorashada waxay doonayaan inay doorasho dhabiyo dhexeen way naansabana sameyn doorashada nabadgelyadeeda weyna ilaalinayaan sooxalkaa leedaha
waxaasoo marxalad oo dalku marayo intaasoo dhibaatooyin oo dhinac walba la jira oo intaasoo nakada inugu yimi jira oo intaasoo qarqan inugu ahaan jira waxay ahayd ummad badan waxay ku wada socon jirtay waana kashi waxaa maslaxadaba ku jirta aqoonsoodan waxaa maslaxadaba ku jirta inaynu wax ka weydiino maxaa dalka ummadda ku jirta ilaahbaad ugu daashee maamulka maanta hakaamisa waxaad ugu yiri masaqada ka dhacaya maalin qura firi buu baxaa waa la yidhaahdaa wax walba waa soo guuraysada mooyaane eray labaadoo raaca guushiina baba arkin dibba ma arkin erayga afkiisa ka soo baxa ugu dambeeya waxaan filayna oo waajib ku ah in shirarka noocaan ronaldinka saraafiinka waxdhaqadka aqoon-yahan axkaabka waa day dadka kala isu yimaado markaa arrimaha cululusa intaa la jiraan in talooyin la isugu yimaado oo dadku dowladbu leeyahay oo madaxweynu leeyahay inuu isaga ku dhawaqo oo ummadda isu xalo oo intayna golayaasha isugu kaalaan axkaabta iyo golayaasha iyo culamaadugida uga warramo oo xaqiiqa talo uga warramo oo ciddii waxyeeleyeesho uga warramo oo ciddii been loo sheegtay uga warramo oo ciddii madaaxafuufsidii lagu arki been bay ii sheegeen way iga baxeen inoo sheego ya uu yahdo dabada kaliya kala soo jeediye waxa uu ka hadhay xukunkaa la doonaya la qabsado waa xukun waa lagu leeyahay waa lagu qabsanaya waa yaqaanaa kalena waa la wada leeyahay markay fuli tahay fulinta cidi kugu iman maysa waa shaqada xukuumadda haa cidi kuma haysato xukuumadda islaamka laakiin kalada iyo maskaxda waa lagu leeyahay oo waxaa kula leh dadka intiisa kale oo dhan noocu yahay ka kula leh
Thank you.